faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo oo maanta akhbaaraadka reediyo cadaado kooda ugu dooro waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose warar kala duwan oo ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka puntland hay-adda socdaalka oo xarun lagu bixiyo baasaboorka soomaaliya ka furtay waddanka switzerland qodobadaasi wuxuu nagu soo kordhay intaa warkasoo kuga jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal goordhow diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habadini ka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo oo waa subaxnimo talaado ah taariikhdana ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka saakan waxaa warka subaxa idiin aqhri doona anigoo ah maxamed aadan karaama markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan wiil dhalinyaro ahaa ayaa waxaa lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose wiilkani dhallinyarada ahaa oo ka mid ah dadka ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa la sheegay in uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya wiilkani la dilay oo magaciisa lagu soo koobay cabdifataax ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay bar kontarool oo laga ilaaliyo degmada balcad lagana soo galo dhanka biyo-xireenka degmadaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dhulka uu yimid kadib markii ciidamada kontaroolka ku sugnaa ay qabteen wiilka dhallinyarada ahaa hase yeeshee wiilka kale ee la dilay uu watay mootada dhugdhugleyda ee labada lug leh oo kusoo dhacday islamarkaana oo isku dayay inuu ka celiyo hase yeeshee muran kadib wiilkii mootada watay la dilay wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in askariga dilka geystay ay ciidamada ammaanka maamulka degmada gacanta ku dhigeen islamarkaana xabsiga la dhigay si kastaba dilka wiilka dhallinyarada ahaa oo loogu geystay degmada balcad weli kama hadlin mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad waxaana dilkani uu walaac ku abuuray bulshada ku nool degmadaasi intaanan ka bixin wararka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa sheegtay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya saaxiibadooda maraykanka ayaa ka fuliya agagaarka deegaanada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose duqayn diyaaradeed oo bartilmaameedkoodu ahaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaas oo dhacday shalay oo taariikhdu ku beegneed sagaalka bisha saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka lagu dilay afar xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo la howlgalayaasha maraykanka waxa ay dadaal dheeri ah u galeen sidii looga hortegi lahaa dhibaatada dadka rayidka ah ay ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda warfaafinta sidoo kale wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay in ay weli socdaan howlgallada iyo duqaymaha ka dhanka ah ururka al-shabaab islamarkaana duqaymihii dhacay sanadkan tirada xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee lagu dilay ay gaarayaan ilaa labaatan iyo toddoba xubnood wasaaradda warfaafinta kama bixin faahfaahin intaas ka dheeri ah oo ku aadan duqaynta la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxaa wariyaheena haashim cumar xasan oo inoo faahfaahinayay dowladda soomaaliya oo warar ka soo saartay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan qarax xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaraxaani ayaa waxay gobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in miino dhulka la geliyey oo ahaa oo la geliyey bar kontarool oo ay ciidamadu ku leeyihiin degada magaalada boosaaso kuwaasi oo qaraxa kadib furay rasaas badan qaraxaani ayaa waxa uu dhaawaca kasoo gaaray hal ruux oo goobta ka agdhowaa islamarkaana loola cararay mid ka mid ah xarumaha caafimaad oo halkaasi ku yaala saraakiisha amniga gobolka bari ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen in cid kale aysan wax ku noqonin qarxaani marka laga reebo halkaasi ruux magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa xiliyada qaarkood ka dhaca qaraxyo iyo dalal qorsheysan waxaana falkaasi inta badan sheegta dagaalamayaasha al-shabaab wasiir cawed ayaa ka hadlay xiisada soomaaliya iyo wadamada kenya oo maalmahani khilaaf xoogan labadaasi dowlado soo kala dhexgalay mar kale haashim cumar xasan ayaa inoo ambaqadaya qodobkani
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waraysi uu siiya v o e-da kaga hadlay xiisadda ka dhex oogan dalalka soomaaliya iyo kenya ee dhanka xuduudaha
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal derisa waa dalan walaalonahay waa dal saaxiibnimo naga dhexayso waa dalan weligii isla noolaanayno waa dad dalkayaga dadka yaga iyo dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dalka kenya ay aada isu dhexgaleen waa dal sidaan sheegay aan abaal weynu hayno ciidamadoodii la garab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa xukuumadahoodii kala duwanaa iyo shacabka kenyada gacanta ka geystay maaragtay duxasiliinta soomaaliya laakiinse mararka qaarkood waxaa dhacayay faragelin ku saabsan arrimaha gudaha ee soomaaliya waxaa tusaale waxa u ah arrintii hadda aad tilmaamaysay in maaragtay dembi loo haysto oo baxsaday oo kenya lagu soo dhaweeyey haddana jooga markii ugu dambeysay joogay xuduudka kenya colaadna ka sameeyey maaragtay maxaa layihahdaa xuduudka ay dad ku dhinteen oo hanti ku dhawantay marka arrintaasi arrin kala qabata malaha laba dal oo deris oo walaalaha oo raba inay xiriir fiican yeeshaan sidaa daraaddeed wasiir cawad ayaa sheegay in kadib hadaladii kulaa ee isweydaarsadeen in hadda labada dhinac ay isku afgarteen in xiisadaha la qaboojiyo hadaladii la sadhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir wadahadal ay yeesheen talaafin ku yeesheen madaxweyne xamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maaragtay maxaa la yihahdaa tensionka jira khilaafka jira badacdina madaxweynaha kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha dr fred matiangi oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihahdaa muqdisho shalay oo madaxweyne uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaad yahdaa khilaafka hoos loo dhigo in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii marka xiriirku hadda wuu soo wuu kasoo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa wasiir cawad ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne farmaajo uu booqan doono kenya islamarkaana safarkaas iminka laga shaqaynayo
aad baad umahadsan tahay haashim cumar xasan ayuu kaasi ahaa markaana haddaan aadno dhankaas iyo safaarada soomaaliya oo ku leedahay wadanka switzerland safiirka soomaaliya ee wadamada switzerland iyo austria danjire abyan maxamed saalex iyo ku-xigeenka agaasimaha guud mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa si wadajir ah u furay xafiiska bixinta baasaboorka soomaaliya oo laga dhex furay safaarada soomaaliya ku leedahay wadanka switzerland furitaanka xafiiska bixinta baasaboorka ayaa waxaa goobjoogayaal waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha koowaad ee safaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo kasoo qayb gashay furitaanka waxaana dhammaantooda ay sheegeen in adeegani ay baahi weyn u qabeen muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku nool wadamada switzerland wadanka switzerland iyo wadamada ka agdhow islamarkaana ay hadda kadib fursad u siinayso in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ka heli karaan safaaradda soomaaliya ee jeneefa adeega baasaboorkani danjire abyan adaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda waxa uu u mahadceliyey madaxa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha hirgelinta xafiiska baasaboorka ee safaaradda soomaaliya iyo jeneefa sidoo kale ku-xigeenka agaasimaha guud xasan cabduqaadir maxamed ayaa ugu horeyn ugu mahadceliyey madaxa safaaradda oo soo dhoweynta u sameeyey dhanka kale goobta ka sheegay in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ay sanadkani ku howlan tahay sidii adeeg adeega bixinta baasaboorka u gaarsiin lahayd goobo hor leh oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa si muwaadiniinta soomaaliyeed loogu soo dhoweeyo adeega baasaboorkani guud ahaan dhegaystayaal waxaan jecelnahay warkii subaxnimo aad kala socotay radio cadaado intaasi ayuu ku egyahay warka maanta waxaa idiin aqrinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana farsameynaya haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga sidaasio ammaan allah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xoga loogu sheegaa soomaalidu u xagaataa
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah dhowr bayna farayaan
maxaa loo xanibayaa in jirtiisa